فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa waxaad ku maqli doontaan kulan muddo toddoba cisho ah u socday wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo hoggaanka beesha mudulood ee gobolka oo la soo gebagabeeyey maxaa kulankan looga hadlay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada sidoo kale aad dhuuxa wareysiyada ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah siyaasi taabacsan dowladda federaalka marna u tartamay madaxtooyada oo ka deeriyey xaaladda siyaasadeed ee dowladda xasan sheekh barnaamijka ayaad hadalkiisa ku dhegaysan doontaan maamulka somalilanna waxaa ka dhex jira khilaaf ka dhashay dekedda berbera maxaa la isku haystaa oo la isku khilaafsan yahay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise cali toddobiyo soddon qof oo falastiiniyiin ah ayaa mar kale loo gudbiyey dhanka dalka masar kuwaasoo ahaa bukaano qabay dhaawacyo kala duwan wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta oo xadda ku dhawaaqday in toddobiyo soddon qof oo qabay dhaawacyo kala duwan laga qaaday marinka khaza kuwaasoo lasii marsiiyey xuduudda rafax iyadoona loo gudbinayo dhanka xarumaha caafimaadka ee ku yaala waddanka masar dadkan ayaa u badan caruur falastiiniyiin ah oo ay safarka ku helinayaan sagaal iyo soddon qof oo ehladooda ah bukaanada ayaa horey ugu dhaawacmay xasuuqyada cadowga yahuudda ka geysanayeen marinka khaza shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay sabtidii aynu soo dhaafnay ay ahayd markay qaybtii koowaad ee ugu horreysay bukaano falastiiniyiin ah oo dhaawacyo kala duwan qabay ay ka baxeen marinka khaza iyagoona sii maray xadka rafax ee masar ay la wadaagto falastiin taasoo ahayd markii ugu horreysay ee loo furo marinka khaza tan iyo bishii mey ee lasoo dhaafay duqaymo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay mid ka mid a gobolada dalka itoobiya ugu yaraan sideed qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqaymo baan oo ka dhacay waddanka itoobiya duqaymahan ayaa la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo ilidar oo dhacda gobolka anfarta ee dalka itoobiya siday dad goobjoogyaal oo ka agdhowa goobtay wax ka dhaceen oo u warramay warbaahinta maxalliga ah dadka duqaymaha lagu beegsay ayaa waxay ahaayeen beeraley iyadoona ay ku jiraan dumar iyo carruur siday warar qaar ay sheegayaan warbixinno lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ee warbixintu sheegtay inay saraakiil jabuutiyaan ay xuseen inay dowladda jabuuti weerartay koox halis ku ah amniga dalkaas dowladda xabashada itoobiya iyo maamulka canfarta weli kamaysan hadlin duqaymahan ka dhacay gudaha waddanka itoobiya oo ay sheegatay inay fulisay dowladda jabuuti waddanka itoobiya ee dhaca qaaradda afrika waxaa marar badan ka dhacay dilal ceenkan ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda itoobiya iyo kuwa ay taageerada ka hesho xukuumadda adisababa maamulka somalilan oo lacago badan kusoo rogay shirkadaha ganacsiga war ka soo baxay maamulka isku magacaabay somalilan ayaa lagu sheegay in lacago dheeraad ah ay kusoo rogeen shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha iyo bangiyada ka howlgalla deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi lacagahan baadda ah ayaa la sheegay in laga qaadi doono shirkadaha bixiya sida xawaaladaha lacagta iyo adeegyada bankiyada sidoo kale maamulka somalilan ayaa lacago intaan ka badan kusoo rogay shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya internetka kuwaasoo iyagana lagu soo rogay lacago intaan ka badan tallaabadan uu qaaday maamulka somalilan ee uu majaraha u haya cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ayaa qayb ka ah waxa ay ugu yeeraan canshuurta iibka ee laga qaadayo ganacsatada shirkadaha ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas lamana ogaa sida ay u qaabili doonaan ganacsatada iyo shirkadaha lagu soo rogay amradan xilli uu deegaanada maamulka somalilan uu ka taliyo ay ka jirto sicir barar aada u xoogan taasoo ay saameyn ba-an ku yeelatay bulshada donald trump ayaa sheegay in ciidankiisa uu kala baxayo waddanka suuriya wargees lagu magacaabo rayul yoom ayaa daabacay in donald trump uu ku dhawaaqay inuu wado diyaargarowgii kama dambeeska ahaa ee ciidamadiisa uu kaga saari lahaa waddanka suuriya sida ay xogta jariiraddu tibaaxayso afayeenada aqalka cad ee maraykanka ayaa xustay in madaxweynaha maraykanka donald trump wado dib u eegis ballaaran oo kama dambeesa kuna saabsan masiirka ciidamadiisa kusugan gudaha waddanka suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee shaam wakhti welibana la filan karo bixitaanka ciidamada maraykanka sida ay hadalka u dhigtay oo duulaan gardaroha dalkaasi ku jooga sanado badan haweeneyda afhayeenada ka aqalka cad ee maraykanka ayaa iyadoo sii wadata hadalkeeda sheegtay in washington wixii hadda ka dambeeya aysan isku mashquulin doonin dhibaatooyinka suuriya taa beddelkeedana maamulka cusub ee uumajaraha u haya donald trump uu go-aan ka gaari lahaa sidii ciidamadiisa uga soo daadguran lahaa waddanka suuriya odayaasha owdar oo digniin ku qoran far waaweyn u diray dowladda federaalka etoobiya imaaraadka carabta iyo turkiga odayaashan oo kasoo jeeda gobolka awdal ee waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa si weyn oga dhiidhiyey riyada dhalanteedka ah iyo damaca mala-awaalka ah ee xabashada etoobiya doonaysa inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya iyagoona etoobiya xasuusay in la hilmaamin dhulka soomaali galbeed ay xoogga ku haysato waxay odayaashan sheegeen in marnaba etoobiya aysan ka ogolaan doonin inay qaadato xeebaha saylac lughayo iyo guud ahaan xeebaha soomaaliya iyagoona dowladda imaaraadka carabta uga digay fargelinta ay ku hayaan badda soomaaliya odayaasha waxaa kale oo ay ka hadleen islamarkaana waxba kama jiraan ku tilmaameen is-afgaradkii xaaraanta ahaa ay wada gaareen xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya oo ay bil kahor ku galeen dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara kaasoo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu qalinka ku dugay hirgelinta damaca guracan ee etoobiyaanka ay ku rabaan qaybo badan oo ka mid ah badda iyo beriga dalkeena soomaaliya waxayna sheegeen in xasan sheekh maxamuud aanu mataleyn kana ogolaan doonin wixii ay ka diideen muuse biixi oo etoobiya ugu baaqay sidii ay badda soomaaliya u qaadan lahayd sidoo kale odayaasha reer awdal waxay dignin adag u direen dowladda turkiga oo iyaduna si weyn ugu xusul duubayso qaadashada badda soomaaliya waxayna ugu baaqeen inay raaligelin ka bixiso gefkii caddaa ay kula kacday ummadda soomaaliyeed haddii kalena ay ka shalleen doonto siday warka u dhigeen waxaa kale oo intaa ku dareen in ummadda soomaaliyeed ay tahay mid soo jeeda oo marnaba la khiyaani karin islamarkaana damaca guracan ee muddada dheer ay ku taamaysay dowladda xabashada etoobiya ay ka warhayaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka aan dib idinkuga celiyo maxamed ciise iyo qeybaha kaarsan barnaamijka dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم kulan muddo toddoba cisho ah socday ayaa u soo gabagaboobay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo hoggaanka beesha mudulood ee gobolka kulankan oo ka dhacay degmada kurtunwaarey oo ay gogolxaar u ahayd dowlad diini ah oo ay odayaashu qaateen ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaciida gunaanadkii kulanka waxaa ka soo baxay natiijo waxayna labada dhinac hoosta ka wada xariiqeen in ay iskaashi xooggan ka yeelanayaan dhammaan qodobada laga hadlay oo ay dacwada iyo difaaca shareecada islaamka ugu horreeyaan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon duudaay oo ka mid ah waxgaradka mudulood alxamdulilah waxaa mahadle allihii awoodda u sugnaatay isku kaanyo keena koonkan ununkoo muslimiina nana hogaamayso ee walaayadeenna gobolka shabeellada hoose khaasatan nagu ballamisay amba noo gogoshay degmada kurtunwaarey isguna kaanyo keentay inaan halkan wixii amaamiira oo waafaqsan shareecada islaamka inaan ku kala qaadanno mahad allaha ka yeelo ee waxaa iyakana mahad leh odayaasha dhaqanka ee isugu yeeray naqiibkii isugu yeeray odayaasha dhaqanka ee intaan soo kulmiyo loo dalbay noo dalbay inaan isugu nimaad goobtan asagoo hogaankeynaya naqiibka guud ee beesha mudulood macalin cabdulaahi maxamuud casir macalin uutiye asigana mahad uga gaarto waxaan rabnaa qaraabo intaanoo muslimiin aan isugu nimid meeshaan waa waajib inaan qaadano wixii nala faray oo waafaqsan shareecada islaamka kunaan dhaqanno ewelow ununku aan qaadanno markaan qaadnana qabaa'iladii anba beelihii anba reeri aan kasoo baxno ka nimiday inaan ula laabanno kuna dardargelino inaan ku dhaqno kuna hogaamino inay waajib nagu tahan inaan qaadanana waa loo baahan yahay marka waana waajiboo lama huraana inaan wax walba oo shareecada islaamka waafaqsan aan ku tiirsanaano ununkuwan ku tiirsan oo halkaas wadadaas haynana inaan dhimanana ilaahay hanagu mataqana hanuuniyo kanaan soo horjeysano maanta cadowga dalkayna ku soo duuloo damacsan inuu diintayna oo mirin waxyeeleeyo kana aqbali ma doona ilaahay idinkiis marka diyaaraan u nahay wax walba naf iyo maal inaan ku beelno cadowgaas difaaciisa ununkoo kala dagaalamayna dalkayna iyo diintayna xalaashaa iyo dadkaynaba marka intaas waa qaadanay waanu diyaargarowsannahay wax walboo nagula hogaamiyo walaadaynu nagu horkacdana diyaaraan u nahay naf iyo maal waxay naga dalabtana diyaaraan u nahay bilahi towfiiq intaa kadib waxaa hadalka qaatay macalin geedow cumar yarow oo ka mid ah waxgaradka beesha mudulood بسم الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد وقرنت وحان سلاميا ما ملكينا إسلاميا وقهريو وهرتين فرديا والغيني ولاية شبيل قبل شبيل وخوز الشيخ عبد السمد iyo dhammaan nabaddoonnada nuqabada samadoonnada wax- odayaasha waxgaradka waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka salaan ka soo go'day qalbi idin jecel salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib rabbi jala wacalaa fii suurati lbaqara ilaahay wuxuuna leeyahay weliba gaar ahaan asigoo nabigiisa muxamed sal alla alay wasalam alla la hadlaya walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum muxamedow yahuud iyo nasaaro marna raalli kaa noqon maydo garab iyo gacal iyo sokeeye iyo saaxiib ay jecel yihiin kaa dhigan maayaan ilaa aad ka raacdo miladoodii ilaa aad ka raacdo halkaa rabbi jalla ikh wuxuu lagu caddeeyey hod rasuul maxamed ma aha mid marna gaala raacayo uljeedka iyo maqsuudka warka anagoo nagu socdaa maan rasuulkeena aakhir hadduu aaday aayadda anagayna hortaagan tahay aynala hadlaydaa inaan ogaano naftaynana u sheegno fahamsiino oo la hadalno haddaan nahay gaar ahaan reer mudulood gaalo yahuud iyo nasaaro sina inaysan raalli noogu noqonaynin ilaa diinta xun ee qashinka iyo qurunka ah ayagu ay wataan ilaa anaguna aan garab iyo gacal ugu noqono si kale inaysan noogu jeclaanaynin iqoonka ilah inaan ka baqno gaala waxaa wadankay maanta soomaaliya gaalaa ku soo duushay kooda cadaa nagu soo duulay kooda madowaa nagu soo duulay kooda sanka weynaa nagu soo duulay kuwooda ugu xunxuma ee gafuurka weynaa ee doonfaarkaba ka liita ayaa nagu soo duulay dantoodii ulujeedkoodana ay tahay kitaabka ilaahay inay ummaddan kaka madoobeeyaan wadankayna ay qabsadaan anaga ayna- ayna baabi'iyaan arrinka nooca inaan garab aanan ku siinin gacal aanan u noqonin bal iska daa inaan garab iyo gacal iyo sokay ah u noqonee inaan ka horjeysano oo warkayna uusan ku okaanin nuqabo keliya infaaqoo uruuriya diidoo uruuriyo nuqabada waxaan leeyahay iyagoo ayagoo raali iga ahaanayo waxaan maanta ugu faa'iidaysanayaa nuqabada waxaan leeyahay inay noqodaan ka nuqabaa'i asxaabi rasuulillah waxaan kaloo waxaan kaloo la hadlaa murtadka xun murtadka xun anaga naga dhashtay ee beeshay mudugood ka soo jeedo ina garguurte gaal u sujuude bakti booqde bakti u tacsiyeeye ina garguurtow xasan maxmuudow waxaan ku leeyahay rabbigaaga ka baq diintaada u soo noqo munaasabadda waxaa sidoo kale kelimad ka jeediyey nabadoonka guud ee beesha mudulood ee gobolka shabeellaha hoose nabadoon macalin cabdulaahi maxamed casir بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان سلام يا علماء دينتا إسلامك مسؤوليينتا ولاية شبالة هوسة نقابة كدغان كشرعة dhamaan martida sharafta leh salaan kadib waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka beesha mudulood kusoo dhowaada amni iyo istiqraar lagu helay harka shareecada qaala tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun waxaan leeyahay waxaa lagu soo duulay shareecada waxaana kusoo duulay gaalo isugu jirta madow iyo caddaan waxayna doonayaan inay baabi'iyaan amniga iyo istiqraarkii aan ku helnay ku dhaqanka shareecada qaala tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuur allah biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun waxaan u baaqayaa anigoo ku hadlaya afka beesha mudulood dhammaan muslimiintu meel kastay joogaan inay ka foojignaadaan cadowgan horarka ah waxyaabaha uu maleegaayo kuna kalsoonaadaan ballanqaadka rabbi marna aan baaqanayn qaala tacaala kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaaha allah ugu dambayn waxaan haddaan nahay beesha mudulood waxaan beri ka nahay ninkii la yidhaha xasan gurguurte iyo waxyaabaha uu wado waxaana qaadanay ku dhaqanka shareecada iyo sunnada qaala tacaala waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun wamaa tawfiiqi ilaa billaah calayhi tawakaltu wa ilayhi unuur wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin goobta waxaa laga jeediyey shirib ay beesha ku adkeynayso mowqifkeeda balse aan idin soo gudbino kelimad uu munaasabadda ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran ilaahi subxaana wa tacaala kulankan iyo dowladii si amni ah barwaaqo ah noogu gebagabeeyey allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiita walaka alxamdu bacda ridaa bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa akhyaarta dhammaan kasoo qayb gashay jazaakum allahu khayran ilahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa beesha mudullood nabadoonadooda iyo waxgaradkooda soo ajiibay dowladaani kasoo qeybgalay ka faa'iideystay muddadaasi ilaahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro xaqiiqatan odayaasha dee iyagoo odayaal ah oo haddana da ah ayay safar soo galeen ayna ku safraayeen dowladaani siay dadkooda fariintai u gaarsiin lahaayeen odayaasha waxay ka dhigan yihiin waa ra'id alqowmi waa dadkii dadka iyaga ka dambeeya ceelali u yihiin dadka iyaga ka dambeeyo ee maamulaan oo beesha ayaa ceelali u yihiin fariin inay gaarsiiyaan la rabaa ay ku hogaamiyaan xaqa marka jazaakum allahu khayran saa maqlayseen dowladda waxaa loogu magac daray nin nabadoon ah oo saxaabi ah oo idinkoo kaleeto ah oo beeshiisa nabadoon u ahaa oo nebi maxamed sal ly slam garab taagnaa taarikhdan ay xustay ilaa haddana laga sheekeynayo hadda dowladda aan u magac darnayba oo nabadoon idinkoo kaleeto ahaa oo nebi maxamed sal lay slam dadka madiine kusoo dhoweeyey ee garab iyo gaashaan u noqday wixii carruurtooda iyo xaasaskooda iyo hantidooda ay ka difaacayeen nebi maxmed ka difaacay shareecada islaamka dhidabada u taagay ayuu ka mid ahaa sacd bin cubaada radia allahu canhu marka annaga waxaa nala rabaa inaan ku dayanno nabadoonnadaas oo macooda aan noqonno oon ku dayanno aabbayaasheenna waa kuwaas saasay ahaan jireen iyagoo nabadoonno ah ninka nabadoonka waxaa laga rabaa inuu qabiilkiisa shareecada islaamka u hogaamiyo uu soo horkaco say cadowga waxa wayaan iskaga dhicin lahaayeen waxa wayaan ummadda waxa wayaan ugu horseedo ayaana laga rabaa marka jazaakum llah waana wanaajiseen maadaama dee duruus la qaatay waxaana laga rabaa duruustaas in la dhaqangeliyo oo dadkii laga idinka dambeeyey la gaarsiiyo mogtahay celalyaa u aheedeen idinkaa waxa weyaan darka ugu soo horreeyey laakiin dadka kaloo idinka dambeeya waxa la rabaa nasiibka idinka a yeelateen iyo wixii ilaahay idin fahansiiyey inaad fahansiisaan oo runta u sheegtaan u xaq miir mogtahay u khayr miirtaan oo xaqa ah u hogaamisaan oo waxa weyaan kan kooda xun mogtahay ee khaldan in mogtahay khaladka laga saxo loo sheego loo naseexeeyo ummadda waxa weyaan cadowga u duubsanayo laga dhiciyo ayaa la rabaa duruusta waxaa ka mid ahayd addalaa'il fii mawalaati ahli ishraak ayaa ka mid ahayd wax badanna waa laga fahmay ummadda maanta mogtahay cadowa u gacahaatinaayo cadowa maanta mogtahay iskaga dhigaayo gacal oo wax khayr ah aan mogtahay u yeeri macna aan u haynin gaalo ilaahi subxana wa tacaala mogtahay cid maslax maslaxaddeena ka ogma laha wanaaggeena wax anaga noo fiican wax ilaahay ka ogma laha isagaana abuurtay isagaan addoommo u nahay maa yawadu aladiina kafaruu min ahli kitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum ilahi subana tacala nooca sheegaayo inay wax khayr ayna la jecleen maslaxaddeena magaalaha maraykan maa ka og ya subxaanah ilahi subana tacala waxa maslaxaddeena cid ka og ma laha marka gaal iyo muta kuwa la socdo ee annaga na dhashay wax ay maslaxaddeena noo hayaan ma lehe dadka waxayan ummadda aan ugu digno weelasheena aan ka ceshanno waxa weyaan aanan iska difaacno waa ogtihiin waxaa ka jira xamar iyo culeysyada ka jira iyo cadowga ilaahi subana watacaala ummadda suu u gelhayo waa maqlaysaan hari habeen kheyrlaanta ka yarayso dadkaas marka dadka annagaa u maqan annagaa la rabaa inaan dadka ka dhicinno ilahi subana watacaala waxa weyaan arrintaas ha nagu duwo qodobka xigaan daarmay waxa weyaan istiqaamo inaan laga helo wixii aan baranay inaan ku toosnaanno shareecada islaamka aan ku toosnaanno yacni aan u leexanin taas haddaan yeelno ilahi subana watacaala waxa weyaan wuu noo nusraynaya gargaar ayuu na siinayaa khayr o dhanna waa helaynaa tan khayr adduunya mid aakhira waa helaynaa waan low istaqaamuu calaa ariiqati la asqaynaahum maaan kadaqan jidka hadday ku toosnaan lahaayeen ilahi subana watacaala biyo durdur ayuu waraabin lahaa khayr iyo barwaaq aan heli lahayn jidka ilahi subana taala aan ku toosnaano oo dhinacan yaan looga leexanin saasaan noo ballan ah waxaan kaloo odayaasha kula daarmi lahaa jazakum allahu khayran maadaama hoggaan ay yihiin reer ay maamulayaan dadka wax lagu maamulo oo qofkan mugta uu ku badbaadaayo oo diintiisa iyo ammaanadiisa ay ku badbaadayso waa inuu cadaalad sameeyo ummadda inuu cala- cadaalad ku dhaqo cadaalad haddii kale waxa weya maalinta qiyaamo waxa weyaan waa ummaddaasi waxa weyaan qofkaasi wuxuu imaanayaa asagoo xiran qof kastoo mas-uula asagoo xiran oo imaanaya isagoo gar- garbaduuban oo xiran ayuu imaanayaa maxsharka la keeni doonaa cadaaladiisa ayaa furfuranayso afurayso ama joorkii uu samayn jiray iyo dulmiga uu sameeyana ay halaagaya naar ku- waxa weyaan ku tuuraya labadaas miduu noqonaya marka ikhwaani ilahi idin barakeeyo waxaa idinka rabaa cadaalad inaan ku dhaqanno oo diinta ilahi subhana watacaala ugu tahay ummadda aan ku hogaamin qodobka labaad qodobka kale aan darmay waxay tahay maadaama nuqaba leeyahay nabadoono leeyahay hogaana leeyahay waxgaradka reerka leeyahay odayaasha waxaa la rabaa inay calaamad iyo rimsi u noqdaan tadbii shareecada islaamka tadbiiqinteeda mogtahay guri guri iyo reer reer kulli waxa weyaan shareecada islaamka in lagu dhaqo qodobkaas aan adkayno waxaan ku ballameyno waxa weyaan waa shareecada islaamka dhaqankeeda in la adkeeyo oo nin kastoo dhinaca uu ka leeyahay iyo mas-uuliyad dhinaca uu ka hayo uu ka adkeeyo ilaahi subhana watacaala maanta waxa weyaan wuu naga kaafiyey waxyaalo badan oo mogtahay ummad ay kusoo dhaqmi jireen maanta sharciga haysanaa sharcigaas xogta aan haysanno waa kitaabka ilahi subhana watacaala wax ma aha cuquul bashar ka imaatay ma aha ya wax maalin kasta lagu murmaayo leeyahy qodob fulaan aan ka bixinno iyo mogtahay aan bedel ku samayno oo aan ka shirno miy aragteen shareecada islaamka aan ka shirno qodobada idoo le ma aragteen maya ah laa yaatiihi albatilu min bayna yadayhi walaa min khalfihi wax iska hormaanaya male wax iska hormaanaya male ansaxno haddee bini aadan wuxuu soo qoray waa dareemaysan maalin kasta waxaa ka yeeleysa mugtahay dastuurkii qabyada ah kitaabka ilahi subhana qabya ma aha wuu dhammaystiran yahay ya alyawma akmaltu lakum diinakum Ah. ilahi subhana wataala leeyahay way dhammaystiran tahay ma faradnaa fi lkitaabi min shayin wax looga tegi malaha dhammaystir nagama rabay aan ku dhaqanno insha allahu tacala ummaddana waxa weyaan aan ku hogaamino nin kasta dhinaca uu haayana aan ka adkayno intaas waan dadaarmi lahaa waxaan kaloo dadaarmayaa jazakum allahu khayran maadaama de wax la bartay odayaasha mogtahay fariinta la gaarsiiyey dadka inay diinta ilahi ugu yeeraan addacwa ila allahi inta aad taqaano ummadda dadkaada ugu yeer culamaa idinka buuxdo rag badan wax yaqaana idinku jiro dadka diinta ugu yeera kooda jaahilka wax bara dacwada hurmuud u noqda ogaada waxa aa mas-uulka ka tihiin waxa ugu weyn waa diinta inaa ilaalisaan waxa ugu weyn oo mas-uulka aa ka tihiin oo loo duuban yahay ma aha keliya maogtahay in shaqo kale la qabanayo ma ahe waa dadka diintooda in loo ilaaliyo diintana maxaa lagu ilaalin karaa dadka in la baro waxa lagu ilaalin kara maxay tahay in dadka la baro axibati fillaah ummadda inaan ka- mugta uga digno cadowga dhagaraha oo dadku u maleegaayo cadowgan mogtahay wuu noocyo badan yahay duulaan noocyo badana lagu soo qaaday maanta dhaqaaliha lagu soo qaaday diintiya dadka waxaa inay ku dhaqmaan iyo amnigiiya laga khalkhalgelinaya ya ku dhaqanka shareecada la rabaa in la dumiyo ilahi subhana watacaalana waxa weyaan arrintaas ugu diiday maanta waxa weyaan iyagaa qarka u saaran inay dumaan insha allah allah u ziyaadiyo allah u ziyaadiyo maanta iyagaa qarka u saaran maanta inay dumaan marka waxaa la rabaa dhagaraha cadowga uu maleegaayo mogtahay amni iyo barwaaqo waxaa lagu helaa kitaabka ilahi subhana watacaala meel kale oo laga raadinaya ma laha barwaaqo ninkii rabo iyo amni kitaabka ilahi subhana ha ka raadiyo amni marka uu murtad noo keenaayo oo kitaabka ilahi subhana ku heli weyne ka warrama suuragal ma noqoni ya nin gaal ah oo maraykan iyo mugtahay reer galbeed iyo reer yurub dhulkan u gacangeliyey ee maanta waxa weyaan dhulka soomaaliya o dhan xaraash ka wada dhigaayo u gacangelinaayo oo shilinkiisi keli ka fiirsanaayo miyaa amni noo keeni kara mase kitaabka ilahi subhana ku dhaqankiisa noo keeni karo kitaabka ilahi noo keeni kara xaashaahu ikhwaani marka waxaana laga rabaa ummadda aan ugu digno aan mas-uulka ka nahay cadowga dhagarta uma leegaayo wiilasheena aan ka ceshano amni nooma hayaan isbaaro iyo isdil iyo mogtahay iyo burcad iyo ummad qabaa'il inay isdagaalaan ay noo wadaan wax kale noo wadaan ma laha ikhwaani marka cadowgaas aan ka wada mogtahay si wada jir aan uga hor tagno aan iska dhicino wiilasheenana aan ka ceshano deegaanadeenana insha allah tacaala amniga iyo barwaaqadana waxa weyaan ka jirtana yaan gogortan ka gelin jazakum allahu khayran intaas ayaa rabay odayaasha inaan kula dardaano waana mahadsantihin jazakum allahu khayran ilahi subhana watacaala waxaan weydiisanayna fadhigeenaan mid lagu dambi dhaaf alla inuu nooga dhigo deegaanadana barwaaqo allah nooga dhigo cadowga allaha jibiyo dunuubteena allaha dhaafo cadowgaas wax saa'ilka ah ee ummadda fasahaadinaya allaha jibiyo ilaahina waa jibiyey allaha u ziyaadiyo deegaanadana barwaaqo allah nooga dhigo. diinta allahana fahansiiyo waxa weeyaan ummadeenaan ilahi subhana wataala ha noo islaaxiyo hogaankooda alla hagaajiyo ogaadana hogaankooda hadday shareecada islaamka ku toosnaadaan ummadda inteeda kale way hagaagi hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam ala nabiyina maxamed gunaanadka munaasabadda waxay qaar ka mid ah nabadoonnada mudulood qaadeen shirib raacima aridaaya gaalba raacima ridaaya gaalba raacima arasuulkii ha ku reedkuudi arasuulkii ha ku reedkuudi rasuulkii ha ku reedkuudi
guurtoow intaad riiddaa uu soo rartaa rasuulkuuha kuu reed maare rasuulkuuha kuu reed maare
arabinima rumaynino raadgaala raacay raacima raadgaala raacay raacima raadgaala raacay raacima raadgaale raacay raacima raadgaala raacay raacima
midda kaleenta ulunku dad ahlu tawxiidaan nahay ashhadu laa ilaahaya wax kale ma rabno ulunka allaahu akbar taan aqaan allaahu akbar taan aqaan midda kaleento midda kaleento gaal urayoon eedeb leehey ushi ushiluugu edbaan aqaan ushiilu edbaan aqaan ushiiluugu edbaan aqaan
ilaahow al-shabaab ka yeel ulbirohon aboor cunin ulbirohon aboor cunin ulbirohon aboor cunin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa musharax maxamuud daahir aweys oo horey ugu soo tartamay xilka madaxtinimada dowladda federaalka ayaa sheegay in siyaasadda dowladda federaalka marayso halkii ay uga rajaxumayd isagoo tilmaamay in dhammaan dhinacyada lagu qiimeyn lahaa maamulka xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay
sidaad la socoto maamul goboleedyadii in badan oo kamidihii waa ka maqan yihiin dowladda dhexe intii haatan la socotayna waxa weeyaan badankooda maamul dhulka ay ay ku magacaaban yihiin gacanta kuma hayaan in badan oo kamida marka laga reebo magaalooyin waxoogaaya dhaqaalihii meel adagu marayaa siyaasaddii arrimaha dibaddu waad la socotaayo dee waa gabi dhaclaynaysaayo waa kaa dee madaxweyne ama labaatan ka saac diyaaradda saaran oo maaragtay aan aan aan dalkii jid iyo jaha siyaasaddiisii lahayn marka runtii waxaa muuqata in marka laga soo bilaabo maamulkii carta laga soo bilaabo oo wax maamula ama dowladnimo burburkii kadib wax dowlad la oran karoo hana qaaday ay ugu dhoweyd maanta maalinay ka ilxun tahay ama ay ka adag tahay duruufta dowladnimada soomaalidu ma aanay soo marin waxaan is leeyahay marka la eego siyaasadaha duwaliga ah maanta socda oo aad la socotid waxaa caalamka ka socda iyo isbedelka maraykanka ka dhacay iyo westernki oo dhan iyo hardanka caalamiga ah oo socda marka aad eegto dhaqaale xumada ba-an ee meelo badan soo wajahday oo soomaaliya ay kowga ka tahay marka aad eegto waxa madaxweynaha prioritiga uu aho awoodda isku geynayo oo noqday inuu abuuro internal conflicts yacni mushkilooyin daakhiliya oo dee dabcan waad arkaysa arrinta iyadoo jubbaland ka dhacday iyo foolxumadii ka dhacday waad arkaysay oo dee dee dalkii shalay maaragtay badayadii damcay in haddana madaxweynihii saacada kadib ama maalma kadib aad arkaysay dee qaab u dabaaldegayey iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay dabaaldega iyo jaantuska meesha ka muuqday waad arkaysay marka marka la eego runtii maanta maalin ay ka indha xun tahay ma jirto leanna waktiyadii hore mar walba waxaa jirtay yididiilo ama rajo waxaa jirtay meesha la joogay markaas in meel ka wanaagsan looga dhaqaaqi karo laakiin hadda waxaa muuqata inaanay jirin xataa mararkii hore la odhan jiray doorashada balhala qabta iyo xataa rajaa jirtay laakiin haba yaraatee hadda rajo ah inuu madaxweynuhu ogolaado wax xiwaar ah ama maaragtay awood qaybsi ama wax wadaagis haba yaraatee ma jirto awrkiisaa u dhaban albaabadiisu waa u xiran yihiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين dhegaystayaal markaan kusoo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, xalaqadeen caawa aan ku qaadanaynaa eh, miraha liinta ama eh, liin dhanaanta qofba siduu u yaqaano liinta waxay ka mid tahay mirayaashii aan soo qaadanaynay xalaqaadkeeni inoogu soo socday maadadan liinta marka waxay ka mid tahay fruitska ama miraha waxaa qani ku ah maadadan la yirahdo citruska la yirahdo citrus acidka la yirahdo ayay aada iyo aada ugu badan tahay taas oo mataqaanaa liinta noqon karta cagaar ama mataqaanaa green intaba noqon karta kalar ahaan centimeterkeedana waxaa lagu saddex ilaa lix centimeter in diameter taasoo ka kooban marka acidic juice vesicles macnaa kiish yar oo mataqaanaa maado acid oo juice oo la qasqasay oo tiro badan oo xadiga maadada marka citric acid ay ka badan tahay ayay ka kooban tahay waxay caan ku tahay liinta in aada iyo aada loo isticmaalo guri kasta oo family kasta uu aada u isticmaalo ayay mataqaanaa caan ku tahay qof maanta aan maalin kasta isticmaalayn oon joogto ahayn maba jirto habayar guri aan laga isticmaalin ma lahan marka faa'iidooyin badan ayay jirka bani aadamka u leedahay iyo uleejeedooyin badan oo caafimaad u ah jirka ayay u leedahay insha allahu tacaala faa'iidooyinka marka ugu horeeya ay liinta bixiso waxaa ka mid ah waxay yaraysaa ama ay jibisaa qandhada ayay jibisaa sidoo kale waxay u fiican tahay madax xanuunka sidoo kale waxay u fiican tahay kalagoosyo xanuunka iyo dhammaan qandhada waa analgesic waxaa la yidhaahdo ama qandhajibiyaasha ayay ka mid tahay ama xanuun baabi'iyaasha sidoo kale waxay bogsiisaa nabraha jirka ka soo baxa alsaraska la yidhaahdo ayay bogsiisaa sidoo kale waxay baabi'isaa nabraha yaryarka ah ee jirka ka soo baxa maqaarka ka soo baxa ama bailiska loo yaqaano ayay baabi'isaa gebi ahaanba sidoo kale waxay hoos u dhigtaa miisaanka qofka qofka xaddi badan oo liin hadduu isticmaalo joogteeyo waxaa hoos u dhacaya miisaankiisa ayaa hoos u dhacaya islamarkaasna cuduradan uu kaga bogsoonaya dhanka kale waxay daawadan ama liinta ay u fiican tahay infectionada ama ka yimaada hargebka ama qaybta neefmareenka intaba sidoo kale waxay daawo u tahay amaay u fiican tahay nabraha ka soo baxa afka faruuraha iyo mataqaanaa afka gudihiisa carabka intaba ka soo baxa ayay u fiican tahay sidoo kale liinta waxay u fiican tahay dheefshiidka ayay aada iyo aada ugu fiican tahay waxay horumarsaa dheefshiidka sidoo kale waxay fududeysaa caloolo fadhiga dadka qaba hadday isticmaalaan liin badan calool fadhigana waa way u fiican tahay sidoo kale waxay yareysaa levelka glucosta ama sokorta jirka baniaadamka oo ay ku jirto ayay hoos u dhigtaa sidoo kale waxay u fiican tahay infekshanada ku dhaca neefmareenka hargebka qufaca dureyga bronkitada nimoniyada qaarjeexa oo furay intaba way u fiican tahay sidoo kale waxay daaweysaa sunta tusaale ahaan qofka haddii uu isticmaalo dawo badan ama daroogo isticmaalo ama jirkiisa ay markaasi uu qaato wax aan loogu talagelin xaddi ka badan uu qaato islamarkiiba liin haddii la siiyo qofkaas waa kasoo jabaysaa daroogadaas suntii ayay jirka ka saaraysaa marka waxay daaweysaa marka sunta ayay daaweysaa iyo daroogada iyo jirka haddii qofka overdos uu qaato islamarkii liintaa la siiyaa way ka jebisaa sidoo kale waxay daaweysaa cudurada ku dhaca ragga brostate gland qanjirka brostateca ayay u fiican tahay rumatismadaay u fiican tahay noocyadeeda kala duwan kalgoosyada ku dhaca meel kasta waxay u fiican tahay mindhicirada waaweyn infekshanada ku dhaca akhiiranna isku bedela kansarka ayay u fiican tahay shubanka ayay u fiican tahay dadka hadday shubmaan oo lagu daaweeya ama koleeraha iyo wixii la midka ah waxay u fiican tahay arteriosclerosis waxa la yiraahdo xididka maskaxda oo adkaada arteriga oo adkaada oo islamarkaasna oo xirma xididadiisa ayaa loo isticmaalaa qandhada aadka u sareyso high feverka la yirahdo waa loo isticmaalaa waxaa sidoo kale looga hortagaa cudurka scarviga vitamin c ga maadadan waxaa aada iyo aada qani ugu ah citric acidka vitamin c ga ku badan saas daraaddeed marka wax kastoo vitamin c gaas oo yaraada lidiga ku ahaa ayay ka hortagtaa sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa cudurada gowdka loo yaqaano kalagoosyada iyo suulasha iyo jilbaha gala dhagxaanta meesha isku aruursada uric acidka ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo sidoo kale waxay daaweysaa infekshanada ku dhaca kaadihaysta iyo dhammaan kaadi mareenka ayaa lagu daaweeyaa maadadan marka qofka hadday ku badato waxay keenaysaa cudur la yiraahdo photodermatitis waa cudur jirka maqaarka bani aadamka ku dhaca faraha gacmaha iyo dhammaan jirka calaamadaha lagu arki karo marka waa in jirka uu bacoolo gashto qofka jirkiisa gacmaha ay ugu horeeyaan ilaa cududada gacmaha ilaa xabadka ilaa wejiga waxaa galaya bacoolaa galaya biyo ah nabro yaryar iyo kuwa waaweyn inta way noqonaya marka qofka hadduu isku arko jirkiisa bacoolo yeesho ama ay biyo gashi badan ay yeeshaan hadduu isku arko uu liinta isku badiyey wuu ku sumooyey marka dhibaatadaas ayay leedahay qofka marka waxaa laga rabaa marka hadduu isku arko cilladahaas inuu la hariiro goobta ugu dhow ee caafimaadka inuu la hariiro aada iyo aada umahadsantahy
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla maraynaa waxaa soo baxaya khilaafka la xiriira maamulka degedda berbera kaasoo u dhexeeya xubnaha maamulka la baxay somalilan injineer axmed xaaji cali oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada berbera ayaa shir jaraa-id ah u qabtay wuxuu ku muujiyey inuu ogolaan doonin isbeddel lagu sameeyo maamulka dekedda berbera uuna isaga yahay dadka wax laga weydiin jiray weligeedba dekedda iyo shaqadeeda waxaan filayaa in badan oo halkan joogto saxaafadii inay magacayga garanayso balse intay inaga dheer aanu yar ishaare magacayga waxaa la idhaahdaa injineer axmed xaaji cali caynaba ka mid ah golaha deegaanka ee degmada berbera horena uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xisbigii cadaaladda iyo daryeelka sheekooyin baa suuqa ku jira ruumarahoo laleeyahay waa hadday jirtabe de isagaa taladeeda leh cabdi waxaan leeyahay weli waan joogaa cabdiraxmaan ciroy iyo ragga la shaqaynayaba iyo intaad cugatayba waxaan kaloo raacinayaa intaanan dekedda ka bixin inta hantida gashatay ee d b d b wol ugu horrayso iyo ganacsatada kala duwan ee afarta qaaradood ee muddamin waxay ku yihiin oo ayna cidnaba u daba fadhiisanayn raggii lahaabaa berbere jooga ballantaana anaa qaaday ninigayga daba habli kalaana ma jiraan jecel waxa raaca dawladdii hoose aan ka tirsanaa oo reer berberowi yaqaanaan daartar tuurta leh daayeerkuunbaa fidhiyey haddaan sii ka- anaan kala qaadin halkan waxaan arkayaa maalmahan maalintii hore daarta tuurta leh aannu maayarka maanta weli fadhiyo u doorannay ana labiyo tobanka kaleba hargeysay kaambayn kaga jireen aasif waan ka xumahay halkii laga doortay inay ka soo hayaameen oo ay hargeysaa ku shirayeen maalintaa hore ka warhayaan labada dhinacba maadaama aan ka tirsanahay in ay qaarna layleeyahay waxay joogaan boorame qaarna hudheellada hargeysay hurdaan labadabaana oo odaya baan leeyahay halkii loo doortayna aniga iyagaba waa berbera hadduu yahay kii hore aannu u saaray iyo hadduu yahay ragga kale kula tartamayaba iyagana miidhiyaha maanta waxaan u marinayaa oo aan leeyahay waan ku celcelinayaa xeerkii waa jebiseen labiyo tobankiinnuba haddaad munayaasha goodaha deegaanka tihiin waa jebiseen xeerkii ismaamulka dawladaha hoose iyo degmooyinka ee dhigayay inaan golayaasha la qaybin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي